ciidamada dalka kenya ayaa sheegaya in ay soddon iyo afar maleeshiyada al-shabaab ah ku dileen weeraro ka dhacay xalay iyo shalay galab meel u dhow degmada afmadow iyo meel kale oo u dhow deegaanka layidhaahdo kulbiyow ee raashkamboni haddaba waxaa khadka teleefonka si toosa ugu jira wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed bal khadar haddaad imaqlayso sida waxu dhaceen igu bilow
caasha xaaladda gobolka jubbada hoose ayaa afar iyo labaatankii saaca ee ugu dambeeyey waxaa qeybo kamida ka taagnaa dhiilo colaadeed oo u dhexeeyey al-shabaab ciidamada amisom oo ay weeliyaan kuwa soomaalida haddii aan ku hormaro xalay fiidkii ayaa waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow deegaanka kulbiyow ee ku yaala xadka soomaaliya iyo kenya ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan weerarka waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo lagta hoolaawa jeer oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta deegaanka kulbiyow weerarkaas oo ay kooxda al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada kenya ay ku lahaayeen lagta hoolaawa jeer ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan inkastoo ay adag tahay in la helo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay hoolaawa jeer haddana ilowareedyo kala duwan ayaa sheegaya in uu jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay walow ciidamada kenya war kasoo baxay lagu sheegay in weerarkaasi ka dhacay lagta hoolaawa jeer ay ku dileen kenya saddex iyo toban ka tirsan dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayna ku qabteen sarkaal ka tirsan kooxda al-shabaab waxaad markaa ka xaaladda deegaanka hoolaawa jeer ee dagaalada uu ka dhacayna way degan tahay caasha waxaad ka warantaa marka ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee adigu aada haysaa waa imisa labada dhinac ama ciidamada dawladda kenya ama al-shabaab
caasha marka laga soo tago weerarkan ama dagaalkan ka dhacay lagta hoolaawa jeer ee dhinaca kulbiyow waxaa sidoo kale jira isna dagaal aada u xoogan oo shalay afarkii iyo barkii galabnimo ka bilowday halka lagu magacaabo abaytbulley oo qiyaastii saddex iyo toban kilomitir u jirta deegaanka qooqaani oo isna konton iyo shan kilomitir u jira degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dagaalkaas oo ahaa dagaal aada u xoogan ayaa qaatay ku dhawaad saddex saac oo xidhiidha iyadoo ay dagaalka qayb ka ahaayeen diyaaradaha dagaalka ee kenya caasha dagaalka ka dhacay nawaaxiga qooqaani oo ahaa dagaal aada u xoogan isna waxaa ka dhashay khasaare kala duwan marka tirada khasaaraha rasmiga ah ee ilowareedyada iyo saraakiisha soomaalida ee ku sugan goobaha lagu dagaalamay ay i xaqiijiyeen ayaa gaaraysa ku dhawaad laba iyo labaatan qof oo dhinacyadii kala duwanaa ee ku dagaalamaya marka waxaa sidoo kale jira dad xoola dhaqato ah oo deegaanka ku nool oo ay dhibaato kasoo gaadhay dagaalada ka soconaya gobolka jubbada hoose waxaad ka warantaa khadar dawladda kenya waxay sheegaysaa in ilaa iyo maleeshiya tiradooda ay gaarayso afar iyo soddon ka tirsan al-shabaab in ay dishay marka wararka adiga dhinacaaga aada helayso maxay sheegayaan
caasha kenya iyo al-shabaab iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaalida ee jubbaland waxay kala sheeganayaan guulo kala duwan inay dagaalkaasi ay ka gaareen khasaare kala duwan ayuu mid walba kuu sheegayaa laakiin dad ka madax bannaan dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka deegaanadaas oo aan xidhiir la sameeyey waxay ii sheegeen in tirada dhimashada dhinacyada ku dagaalamay ay gaarayso labada dhinacba labada goobood ee dagaaladu ay ka dhaceen laba iyo labaatan qof oo dhimasho ah oo dhinacyadii dagaalamay ah halka tirada dhaawacuna ay intaasi ka badan yahay caasha waxaa xusid mudan inay jiraan gaadiid dagaal oo ay ciidamada kenya ay leeyihiin oo lagu gubay dagaalkii ka dhacay halka loo yaqaano abaybuley oo saddex iyo toban kilomitir u jira deegaanka qooqaani marka xaaladuna weli way taagan tahay colaadihii saansaan colaadeed ayaa muuqanaya weeraradana waa weeraro ay inta badan al-shabaab ay ku qaadaan fariisimaha iyo ciidamada kolonyada u socda ee kenya iyo kuwa kale ee soomaalida aada baad umahadsantaha khadar kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed oo si toosa ugu jiray khadka teleefonka igana waramayey weerar halkaasi ka dhacay shalay iyo xalay